الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته هذا كان باب بيان تحريم نكاح المحرم ruuxii muxrimka ahaa ee ama xaj markaa gudagalay xaraamtay ama cumro guurkiisu xaaraamnimadkii uu xaaraam ahaa eena u bannaanayn inuu guursado bal aanu kaba ansaxayn buu baabkiisii yahay iyo wakaraahati khadbatihi doonid uu isagu wax doono oo uu dee markaa gabadhba doono taas iyadana karaahadeed oo sheekhaa taa kaba cabiro kolley nahyi keliya ku wada yimi oo waa isla xukumuun markaa ta hore nikaaxun baabay la mid noqonaysaa oo wax kala farqinayaa meeshii ma muuqdee bal khidbadiisa waa isagiioo muxrima xaj ixraamtay amase cumro addamaha waa u diyaar garoobaye laakiin wuu xidhay ixraamkiibuu ku jiraa inuu ama guursado ama uu geed fadhiisto dee gabadhba ama uu doono taas nahyigii laba nahyiye taxriimkeedii buu baabkeedii yahay xadaثna yaحya bn yaحya qaala qarأtu عlى maliki can naafici can nubayh bni wahbin ana cumara bna cubaydالlaahi araada an yuزawija dalxata bna cumara binta shaybata bni jubayrin nubayh ibnu wahbiyo hore kitaabka inuu soo maray waana nin taabiciya naafic oo isaga tilmiidkiisiina waa taabici nubayhaas baa wuxuu yidhi ana cumara cumar ibna cubaydillaahi waa nin cumar ibna cubaydillaahi ibnu macmar la yidhaaho quraysh ahaa xadiidka riwaayo kuma laha kolley waana nin amiirna ahaa oo khaasatan faris iyo ciraaq iyo meela amiir kaba noqday oo kollay lagu yaqaaniyo shajaaco iyo juud iyo taas haddaba ninkaas oo cumar ibnu cubaydillaahi la yidhaaho isaguo xadiidka ruwaaddiisa kuma jiro ee nubayh baa arrinka xadiidka inoo warinaya ayaa araada doonay an yusawijja inuu u guuriyo dalxata bna cumara waa inan uu dhalay oo dalxatu bnu cumar la odhanayay inuu u guuriyo binta shaybata bni jubayrin ninkaa shayba bnu jubayr gabadh uu dhalay oo ay barhkood yidhaaheen amatulxamiid baa magaceeda la odhanayay waa shayba bnu jubayr inantiisa ayuu doonayay inankiisii inuu dhiso xajna waa la joogaa waa dadku waa muxrimiin faarsala wuxuu diray uu cid u diray ilaa abaan ibni cuhmaana kolley ismiga abaanna hore waynu soo marray in la tasriifkiisa iyo tasriif la-aantu labadaba ay laba weji leedahay oo labadaba ay dee bannaan tahay la sarfin karo dee sarfigana loo diidi karo dee waa laba ma'khad ama laba wej oo kala duwan baana keenaya taase ilaa abaan ibni cuhmaana abaan ibni cuhmaan ayaa wuxuu u diray yaxduru daalika inuu arrinkaa ka soo qeyb galuu yimaado kolley de waxa weeyaan ficilkuna dee waa iska qadarantay aan inoo nasbiso masderiya ah ee ficilkii maka kuma nasbinayne laakiin macno ahaan ayay inoo toosinaysaayo faarsala ilaa abaan ibni cuhmaana yaxduru dalika an yaxdura dalika waa liyaxdura dalika weeye waa si uu u yimaado uga soo qeyb galo cid u diray abaanna waa abaan ibni cuhmaan ibni cafaan weeye oo amiirulmu'miniin cuhmaan ibnu cafaan baa abaan dhalay isna waa taabica abaan wa huwa amiiru lxaji xajka isaga amiirkiisaoo sannadaa marka la eego isaga ahaa mawsimka ama xajka amiirkiisa cabdimelik ibnu marwaan khilaafadiisii bay ahayd isagaa usoo magacaabo usoo xil saaray kolley markaa amiirka xajka ayuu ahaa isaga adigu guud ahaan dadka xajsiinayo horkacayo xilka iyo mas-uuliyadda xajka lahaa sanadaas faqaala abaanun waa haddaan sarfino waasan markii horeba ku socday ilaa abaani waa taa aan iskaba jarnay ee dee aan kasre iskaga jaranay haddii sarfiga loo diido faqaala abaanu uunbuu ahaan lahaa damo keliya abaan baa wuxuu yidhi isagoo arrinkani inaanu bannaanayn u sheegaya samictu cuhmaana bna cafaana wa aabbihi waxaan maqlay cuhmaan ibnu cafaan yaquulu xaaluu ku qowlayo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi laa yankixu ma guursanayo almuxrimu ruuxa muxrimkii wax ma guursanayo ruuxii muxrimka ahaa isagu wax ma guursanayo hadduu dee rag yahay iyo hadduu dumar yahayba kol haddii ixraam xaj uu ama ixraam cumro uu qabo wax ma guursanayo laa yankixu lmuxrimu walaa yunkixu bal waxa ii taala dabdiga halkan dee dusha walaa yunkaxu baa ii yar taala wa xaraka laakiin oon dee ictimaad lahayne waxaan ku soconayaa untan walaa yunkixu waxna ma guurinayo oo imaam nawowi walow aanu xarakada iyo taas aanu dabdigeeda ka hadlin ayaa macnuhu sheegu yihi laa yuzawiju imra'atan biwilaayatin walaa wakaale ma guurinayo wey markaa kaaftiin la kasriyo wey ee laa yunkaxu looma guurinayo mahay makaalka walaa yunkixu waxna ma guurinayo kol hadduu muxrim yahay eeg isagiibaa muxrima maba guursanayo isagu laakiin dee ama cid baa wakaalatay oo tidhi dee guurkiibuu ama ruuxii zawjkii oo kale ayaa ama welibaa wakiishay inuu wax guuriyo ama isagiibaaba dee laga soo doonay gabadh uu dhalay oo ama cid uu weli u ahaayo markaasuu isagu yahay ka meherinaye wilaayo ku meherinaya ama wakaalo taa weeye waxma guurinayo mana guursanayo walaa yunkixu walaa yakhdubu mana doonayo oo ruuxii muxrimka ahaa ee xaj ama cumro xarmana cid uma geed fadhiisanaya mana doonayo xataa meherkiiba ayaanay dhicin oo khudbadii iyo doonidii xadiidku duruq buu yeelanayaa duruqdiisana waan wadayna وxadaثna mحamed بn abi bakri الmuqadamiy qala xadaثna xmed bn زaydi can أyuba can naafici anahu qaala xadaثanii nubayh bn wahbi qaala bacaثanii cmar bn cubaydالlahi bni macmari wakana yakhdb sanadku kolley waa dadka dhammaan waan soo wada aragnay moxamed ibn abi bakrin ilmuqadamiyuna waa dee sheekha waxa weeyaan muslim oo waxa weeye muqadamkana nasabkiisuu ku jiraa oo kollay de ilaa odayga saddexaad iyo buu tegaya magaciisa muqadam la odhanaya awiyadii mid kaba mida weliba kad maaha adigu amalaha laba iyo ama saddex ruuxiyabaa u dhaxaynayo tan baa nisbadu ay tahay waa dee nin hiqaa wuxuu ihi nubay ibnu wahab naafic markii hore maalik baa naafic kaba warinayay imikana ayubu sakhtiyaani baa naafic xadiidkii ka warinaya weli waa xadiid naafic naafic baa wuxuu yihi nubayh ibnu wahbin baa ii waramo qaala wuxuu yihi bacani markii hore waxaan soo aragnay fa arsala ilaa aban abaani bni cuhmaana ayuun baabaan soo aragnay inuu cid buu u diray laakiin ciddii uu diray walow nubay xadiidka wayo qisada inoo warinayay halkaa inoogumay caddayn riwaayadan ama dariiqan labaad maxaa ruuxa la diree uu cumar markaa cumar ibnu cubaydillaahi diray uu abaan u diray waaba nubayhan xadiidka warinaya wuxuu bacahanii uu i diray cumar ibnu cubaydillaahi bni macmarin wa kaana waxaanu ahaa markaa yakhdubu mid doonaya oo binta shaybata bni cuhmaana shaybata bni cuhmaan ninka la yidhaaha inantiisa ayaa wuxuu u doonayay cala bnihi inankiisu u doonayay bal markii horena waxaan soo aragnay shaybat binta shaybata bni jubayrin imikana riwaayada xamaad ibnu zayd waa riwaayadii maaliki waa taasun riwaayadan ayuub can naafic maxaa ku sugan shaybat bnu cuhmaana waan yar eegi doonaa insha allahu tacala culimadu waxay idhaaheen laakiin cala bni inankiisa aynu soo aragnay magaciisu inuu dalxo yahay ayuu u doonayay faarsalanii waa i diray bacahaniidii waa halkan cidduu u diray waa tani faarsalanii ilaa abaana bni cuhmaana ama abaani bni cuhmaana ayuu ii diray walxaal huwa cala lmawsimi uu amiirka xajka yahay mawsimku dee waa halkaa la isugu yimaado dee mujtahad baana xajkii isagoo korkiisa ujeeddadu amiirkii isagu ah faqaala wuxuu yidhi oo macnaa wuxuu ugu dirayaana sian lafdiga horeba soo aragnay waa si uu uga soo qayb galo oo arrinkaa uu joogo caqdiga fa qaala adaan baa wuxuu yidhi alaa waa tii adaadku istifaaxayd ama tambiiha un keenaysay qurahu ninkan waxaan u malaynayaa cumar ibnu cubaydillaahi acraabiya nin reer miye inuu yahay ayaan u malaynayaa dee reermiyada ma ahayne ee ujeeddadu waa iyadoo sunnahan rasuulkii ilaahay jiro inaan ruuxii muxrimka ahaa inuu guursadaa u bannaanayn uu isagii taasi ay ka qarsoontau jaahil kaba noqday ayaa muxuu shabahay dadkaa reermiyigeen iyagu waxyaalahan ka kaafilka ama ka jaahilkaan macrifada saasa lahayn ayuu markaa shabahay haddaan uraahu nidhahna macnaa adunnuhu weeye haddii araahu halka lagu dabdin lahaa ama taas aan nidhaahnaba macnaa actiqiduhu waxaan u ictiqaadinayaa acraabiyan inuu yahay waxaan u malaynayaa reermiyo inuu yahay muxuu taa ugu maleeyeyba de waa sunnaha isagu ka qaafilka noqday ka jaahilka noqdayoo wuxuu yidhi markaas waxaa odhanaya abaan ina almuxrima ruuxa muxrimka ihi waa ruuxa muxrimkii laa yankixu ma guursanayo walaa yunkixu waxna ma guuriyo oo wilaayo ama wakaalo isagu waa taabici baan idhi abaan ibnu cuhmaan hadalkiina imaka dee wuxun buu sheegay xukum muu rafcinoo rasuulka ilaahay xadiidkiisii kamuu dhigin bal isagiina waa taabicoo lamuu kulmina waa kan inaanu xaggiisa kala imane dee uu yahay rasuulka ilaahay xadiidkii welibana uu aabihii ka maqlay taas buu inoo sheegaya sanadkii buu inoo dhammaynayaayo wuxuu yidhi akhbarana bidalika arrinkan ah ina almuxrima laa yankixu walaa yunkixu waxaa noogu warramay cuhmaanu cuhmaan waa aabihii can rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay buu inoogaba warramay bal weli duruqdu way inoo socon doontaa waxabaa meesha jira halkan markii hore bintu shaybat ibni jubayr ayaan argay horta shaybat ibnu jubayr waa adigu de waa nin quraysha isaguna oo qolooyinkii iyagu xajabada la odhanayay reer bani cabdidaar ee maftaaxa kacbada hayay kaba mid ah nubay ibnu wahbigaasna waa nin reer cabdidaar ee xadiidka imaka inoo warinaya ee naafic ka sii warinayo riwaayadii maalik waxaa ku sugnayd shubaybat ibnu jubayr riwaayadan imaka xamaad ibnu zayd oo ayuub kaba wariyeyna waxaa kuba sugan shaybat ibnu cuhmaan abu daa-uud oo kale waa saaxibu sunan isagoo arrintan soo qaaday baa wuxuu kaba dhigaa in halkan maalik waham iyo qalad kaba dhacay oo sawaabku uu yahay se riwaayadan dambeen haynee xamaad ibnu zayd oo ayuub kaba warinayo arrinku uu yahay shaybat ibnu cuhmaan waxaanu taas kuba cileeyaa nin kaleo moxamed ibnu raashid la yidhaaho ayaa isaguna sidaa ku wariyey oo shaybat ibnu cuhmaan yidhi laakiin waxay a'immadu leeyihiin arrinku taas ma aha kollay sidaa abu daawuud kuba tegayna ma aha qowlkan maalik ayaaba ama sawaab weeyaane kollay labadana waan wada tasxiixinaynaa ninkan waxaa la yidhaha shaybat ibnu jubayr ibnu shaybat ibnu cuhmaan baa la yidhaaha cuhmaanku markaa waa awowgiisii labaad haddaanu shaybat ibnu jubayr ibnu cuhmaan noqon riwaayadaa hore maalikna waa sidii dee macnihii xaqiiqiga ahayd ama nasabkii ama dee nisbadii xaqiiqiga ahayd oo shaybat ibnu jubayr baa ninka la yidhaah marka riwaayadan xamaad can ayuub aan haynana ee shaybatu cuhmaanna awowgii unbaa loo nisbeeyey waatan aan ruwaad badan aragno oo qaaliban waan soo aragnaayo hadiyo goor haddaan habeen iyo laba iyo saddex aynaan arag habeenka kale dad saasa waan aragnaa xalay taaban soo arkaynay laba nin oo saasoo abubakar ibnu naafic iyo waxa weeyaan ibnu abi cadi oo kale iyo bal matalan taasa in awowgii loo tiiriyo markaa labada arrimoodba waxaan idhaahna kanaa qalada kana waa sawaab meeshii ma jiro imaam maalikna keligii xataa taa kuma aha ee midna waa xaqiiqo uun shaybat ibnu jubayr midna waa macno majaaziya nisbana majaaziya oo awowgii uun loo teeriyey bal taasba weeye wax maaha ismika halkan ee midkood waham uu yahay midkood aan markaa qalad kaba dhigno taasi waa intan sanadka ama lafdiga kuba tacalluqsan ama waxa kale waa inoo soconaya وxadثnي أbو غسان المسmعي qال xadثnا cبدالأعلاxa وxadثnي أbوالخطاaب زياد بن يحيى qال xadثnا محمد بن سواء qال جaميعا markii uu msلم uu sheekhiisii أbو غسان المسmعي sheegay wuxuu sheegayna sheekhiisii labaad cabdالأعلى haddana xa buu la yimi macnaa dariiq labaad buu ku laabmay sheekh kaloo sheekhadiisii kamida uu xadiidka kaba maqlay ayuu kuwa noqday oo sheekhii labaadna wuxuu noqday abulkhadaab ziyaad ibnu yaxya waana dad aynu hore usoo aragnay marka abulkhadaabkaas baa wuxuu ka warinayeen maxamed ibnu sawa la yidhah ninkan isagu uu cusub yahay maxamed ibnu sawa wowduna mashadna ee dee siinkuna waa fadxisan yahay wowduna iyadoo fadxisan baanay shad ama shaddo lahayn waa wowda mukhafafkaas oo maxamed ibnu sawa bal ninkan kolley waa nin reer basra ahaa atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyeyna kaba mid ahaa xaafid ibnu xajar cibaaradiisa kitaabkiisa taqriib uu ku leeyahayna uu kaba cabiray saduuqun rumiya bilqadar waa suu ka cabiray waa nin run badano ah ujeeddada dabdi kamuu hadin jaanibkan kale si qiyan buu sugaya waa jaanib cadaalad laakiin xaggii dabdiga maaha waxa weeyaan wixii ay ama siqanimo keenaysa iyo taas laftigu ma keenayo saduuq buu kaba cabiray weliba wuxuu raaciyey waxaa lagu sheegay qadar oo qolooyinkan dee qadarkiina waa sida qolooyinkii ama bal matalan qadarka wax ka mida inkirayay oo kale bal taas bay xaafid cibaaradiisu hayde laakiin ayma kala duwan oo tawsiiqiyey way jiraan ibnu xibbaan iyo ibnu shaahiniyana kutubtooda siqaadkay kusoo sheegaan dahabina kitaabkiisa miisaan wuxuu ka cabiraa axadu siqaati almacruufiin waa dadka lagu kalsoon yahe la yaqaano walow miisaan lictidaal kitaab dadka dacafadaa lagu oode asma uu dejiyey iyo asalku laakiin in badanoo siqaada oo kalam ku yimi oo barhkood difaaca ayaa kusoo aroore ama uu kusoo arooriyahay axadu siqaati almacruufiin calaa kulli xaalin sheekhan maxamed ibnu sawa kitaabkeenan aan hayne muslim xadiidkan unbuu ku leeyahay xadiid kale kuma laha waa xadiidkan aan hayno unbuu ku leeyahay daba qaala qaalana aliftan tasniyadu waa cabdullah cala ibnu cabdillah cala iyo maxamed ibnu sawa labadaa weeye waxay yidhaaheen jamiican xaalayin iyagoo dhan xadahanaa saciidun oo markaa cabdulacla waa halka imaka ay labada sanad ku kulmayaan weeye ama labada dariiq cabdulacla iyo maxamed ibnu sawa xadiidka waxay ka wada maqleen saciid oo ah ninkii dee xaafidka ah ee saciid ibn abi caruba taas weeye saciid baa muxuu yidhi xadaanaa saciidu can madarin wayacla bni xakiimi can naaficin can nubayh bni wahbin can abana bni cuhmaana can cuhmaana bni cafaana ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal xadiidku waa kii aynu soo maray sanadkuna si aad aragno waa dheer yahay oo dee ilaa sideed buu xataa dee inay markaan inay sideed uu ka badan yahay dadka meesha inoogu suganaya laakiin dadka kala warinayan markaan eegno waxa weeyaan oo yacla bnu xakiim iyo madar way siman yihiin dee ilaa sideedba muslim iyo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh udhaxaynaya waana asaaniidda kuwa ugu naasilsan muslim wuxun baa kasii hooseeya dee sagaal sagaal wax ka badan ma yeesho oo asaaniiddiisa afarna way ugu tiro yar tahay waayo thulaatiyaad isagu ma laha sida bukhaari u leeyahay ilaa sagaalna kitaabulimaan iyabaa kusoo marayba ilaa sagaalna way gaadhaa dee bukhaariba sideed iyo waa la gaadha ama dee tan sagaalkaa suurtagal ba inula gaadho laakiin waxa weeye waana sideeduna de waa adigu asaanidiisii naasilka ahayd weeye marka xaggan saciidna waxaan rabaa in abi carube cibaaradan iska yarursado madar wayacla macnaa saciid ibn abi carube xadiidka wuxuu ka wada warinayaa madarulwaraaq ninkii loo yaqaanay madar ibnu dahmaano hore aynu usoo maray muslimna maharjaashiisa ma odhanayno waayo mutaabacaad unbuu wax kaga wariyaa usuul wax kama wariyo sanoo kale daruuq saasa ayuunbuu kama wariya waana meelo tirsanuun meelo badan maaha bukhaarina tacliiq iyo waxyaalaha mucalaqaad buu wax kaga wariyey ee waa nin dee aktar min shaks ama aktar min imaamin ay daciifiyaan oo kolley isaga xagga marka laga xifdaan iyo taase waa mutaabaca un waxa uu muslim kaga wariya wax kale kama wariyo laakiin yaa la socdaba waa sidaan leenahay weliba maqruun maanta wey yacla bnu xakiim oo nin siqa ah ayaa la socda kolley madar alwaraaq iyo yacla bnu xakiim iyo saciid ibnu abi carubay waa isla dabaqo oo waxaan ku tiraynaa riwaayatulaqraan inay tahay oo dhammaanba oo qolooyinkii dee dadkii taabiciinta ugu yaryaraana ay isla da ahaayeen ay la mucaasarooday saxaabo ay soo gaadheen ay jirtay laakiin aan axad saxaabo ka mid ay arkeen aanu jirin oo dee atbaacu taabiciin bay kollay ficlan yihiin se qolooyinkii atbaacu taabiciinta saabica la odhanayay way ka yar da-weyn yihiin bo dee way haddii ay u suurta gasho waabay suurtagal bay ahaan lahayd bacdas ama midharkii ugu dambeeya saxaabada inay la kulmaan suurtagal bay ahaan dee waanay la kulminuun marka labadooda ayaa waxay ka warinayaan can naaficin ee naafic markaa maxaan aragnaa xadiidka markii hore maalika can naafic baynu soo aragnay markii dariiqii ku xigayna ayuub can naafic imikana waa yaclam bnu xakiim iyo madar waraaq baa naafic ka warinaya naafic buu xadiidkiisa ugu imanaya can nubayh bni wahbin ana canaban ibni cuثmaan can cuثmaana radia ibni cafaan ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala laa yankixu ma guursanayo almuxrimu walaa yunkixu tibaanuu ku socdaa waxna ma guurinayo wilaayo ama wakaalo cidkuma guurinayo walaa yakhdubu intaa uu ixraamka ku sugan yahay muxrimka yahay ixraam ma doonayo oo waa doonidii dumar waxadaثna abubakr bn abi shaybata wcamr inaqid wazahir bn xarbin jamiica macnaa saddexdan sheekh ee muslim ee inagu soo noqnoqda dhammaanba waxay xadiidka ka wada wariyeen can ibni cuyaynata sufyaan marka qaala zuhayr zuhayr ibnu xarbi baa wuxuu yihi xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata can ayuuba bni muusa can nubayh bni wahbin imaka naafic baa meeshii ka maqan can nubayh bni wahbin can abaana bni cuhmaana can cuhmaana yabluqu bihi nabiya sala allahu calayh wasalam isagoo rasuulka ilaahay u koryeelayo gaadhsiin qaala wuxuu yihi almuxrimu laa yankixu walaa yakhdubu weli duruqdii noomay dhammaan oo dee markaan dariiqanaa kii ugu dambeeyey ah xadaanaa cabdulmalik bni shucayb bni laythi qaala xadaanii abi can jaddi awowgu waa imaamkii weynaa ee layth ibnu sacad labadan dee kale midna inankiisiiyo midna xafiidkiisiina waataynu hore iyadoo san aba aynu u soo aragnay marar wuxuu yihi markaa layth ibnu sacad xadaanii khaalid bnu yaziisna waa nin faqiihoo siqaynu hore usoo aragnay qaala xadaanii saciid bni abi hilaalin can nubayhi bni wahbin ana cumara bna cubaydillaahi bni macmarin araada wuxuu doonay an yunkixa inuu u guuriyo oo u dhiso ibnahu inankiisa dalxata dalxa ah binta shaybata bni jubayrin shayba bintu jubayr inantiisa oo ibnahu waa mafcuulkii hore ee yunkixa dalxatana ama bedel bay noqon ibnahu ay bedel ka tahay ama cadfu bayaan bay noqon binta shaybana waa mafcuulkii labaad hooseba an yunkixa inuu u guuriyuu doonay ibnahu inankiisa inuu u guuriyo dalxata dalxa ah ama dalxata dalxa uu u guuriyo haddaa bedel ku laqbayno binta shaybata bni jubayr waa mafcuulkii labaad ankaxa ama yunkixu ina shayba bintu jubayr fi lxaj iyadoo xaj la joogo oo waqtigii xajka ay ixraaman yihiinna walxaal abaan bnu cuhmaana abaan ibnu cuhmaanna yowma idin maalinta amiiru lxaaji ama waa abaan ibnu cuhmaan abaan ibnu cuhmaan yowma-idin maalinta amiirulxaaji xaajiga ama xujaajta amiirkooda isaga ahaay oo isaga amiirulxaji ahaa min qibali cabdimalik fa arsala cumar baa wuxuu u diray nubayh buu dirayay ilaa abaanin abaan ibnu cuhmaan oo wuxuu ku yihi inii qad aradtu waxaan doonay an unkixa dalxata bna cumara waa inankiisii dalxa inaan u guuriyo ayaan doonay fa uxibu waxaan jeclahay an taxdura dalika inaad noo timaadi ood nagala soo qayb gashin faqaala lahu abaanu ama alaa araaka ciraaqiyan jaafiyan alaad waa litanbiihba uraakana waa ti taasi araaka labadaba waa ta aan soo sheegay waxay inoo keenaysa uraaka waxaan kuu malaynayaa ciraaqiyan nin reer ciraaq ayna tahay oo jaafiyan qallafsan oo sunnihiiba ay ka qarsoontaon rasuulka ilaahay sunnihiisii aan ogeyn oo kaba jaahilan masqooyinkii wuxuu markaa kitaabkeennan san baa dhacday siduu imaam nawowi raximah llahu tacaala sharaxa leeyahe ciraaqiyan qaadiciyaadna wuxuu isagu soo naqliyay markaa nawowi wuxuu ka cabirayaa nusaktii bilaadoo marka la eego bilaaddii sharqiga ee waa shaam iyo kolley ilaa ciraaqiyo warbuu hayo waa nusqooyinkii jiray saas baa dhacday ciraaqiyan halkan walow halkii hore acraabiyan ay dhacday laakiin qaadiciyaad dee qaadigan uu idlaaqay nin qaadi yidhan waa qaadiciyaade kitaabkiisuna maanta waa madbuuc been ayaa isaga wuxuu leeyahay nisqooyinka qaarkood ama riwaayaadka qaarkoodna ciraaqiyan baa dhacay barhkoodna acraabiyan baa dhacay laakiin waxay raajax yeelayaan isay riwaayadii horeba inuu acraabiyan meeshu ay tahay oo macna uu yahay un dee dadkaa reerliigeynay umuurahan ama dee jahligooda badan eh dee ujeeddadu ay tahay nin sunnii kaba jaahila haddii bal ciraaqiyan la yidhaahna kolley waxaan arki doonaaba markaan xadiidka dambe ama kuwa dambe gaadho culimmadii reer ciraaq qaybo kaba midi inay qabeen in arrintani ay bannaan tahay marka waa iyagu ku tirinayo si waxay hadday bal matalan markaa dad waktigaasa kollay dee salaf bay lahayn culimmadan reer ciraaqi qowlka lainooga soo naqliya abaan way kaba dambeeyeene laakiin dad ka horreeyo qowlka laba qabay baa jire in bal matalan ay tahay un iyagii uu nisbaynayo jahli oo dee matalan taa uguma nisbaynaye bal waxaan ku dayaynaa un acraabiyan teennii hore aan ku wada daysanaynaa bal tanna saa way kuwa tawjiihiyeenoo in dee madhabtii ahlal ciraaq qaatay oo sunnihii markaa khilaafay oo kaba jaahila ayaaban ku arkaa buu ihi إني أنgu سمعت cثمان بن عفان يقول قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم لا ينkح المحرم xadيiثka drqdiisii way noo dhamaatay xadiiثkuna de waa xadiiثkaas msلم weliba riwaayaat kala duwan uu kuba soo saaray ha kala yar taamsanaadeeno kuwana waa tan se tan ugu dambaysa laa ينkixu المحrimu ay noogu sugan tahay kuwana laa يnkixu وalaa yunkixu وalaa ykdb markaa xadiiثku tu inoogu sugan halkan inoo faa'iideynayaana waa ruuxii muxrimka ahaa ee xaj ama cumro ixraamnaa inaanay u bannaanayn inuu guursado horta isagu hadday raggi tahay iyo dee dumarkii waa isla xukumuun isagu haddaanu xataa ka guursanaya ahayn ee laakiin wilaaye ahaan ama wakaalo ahaan cid kale dee uu ku guurinayana taasi mid u bannaan inaanay ahayn xadiidka waata inooguba sugan kollayna jamaahiir alculamaa waa qowlkooda taasay kuba tagaan waxaanay kuba tagaan dee imanka in haddii uu dhacaba guur sidaasi uu dhaco inaanu guuntamahaynba ee kollay cali ibnu abi aalib iyo cumar ibn alkhadaab iyana waxaa laynoogaba soo naqliyay iyadoo ay umuuro sani dhaceen oo ay markaa kala kaxeeyeen dadkii sidaasi ay kaba dhacday wakhtigoodii ay kala kaxeeyeenba markaa adow guurkiiba ma guntamayo waxu banaanna maaho taasi adigu mana guursanayaan mana guntamayo waana say jamaahiir alculamaa ay leeyihiin bal taasi iyadu waa midoo wataa iyada xadiidkana dee waa daliilkoodii waana xadiidkaas imaka dee sariixa macnaha ku ah in allahuma imaam nawowi baa raximah llahu tacaala isagoo laa yankixu ama inkaaxii iyo dee guursigii iyo guuritaankiiba kaba dhigay nahyigani litaxriim ama taxriim inuu keenayo oo aanay bannaanayn ayaa wuxuu kaba dhigaya haddana xagga khidbadii oo kale doonidii oo kale inuu nahyigu tansiih yahay oonu xaraam ahayn bal taas naskuna waa wada socda wax imaka meesha kala soo reebayo tan oo kala farqinayaana ma jirto siyaaq kalay ku wada yimaadeenoo dee markaan eegna siyaaqan keliya daahirku wuxuu keenaya inay baab keliya isku yihiin oo jaanibkaasi wax bannaan inaanu ahaynba taas waayo cibaaradiisa ayada an annahya can inkaaxi walinkaaxi fi lxaali axraam nahyu taxriim falow cuqida lam yancaqid sawaءn kana almuxrimu wazawja wzawja ama mid dee wilaaye ama wakaalo ku guntaya oo ku matalan caqdigii kulaba imanaya ha noqotee nahyigiibuu litansiih kaba dhigay meeshii wax tafriiqina maba muuqdo bal matalan taas weeye xadiidka aan haysanaynaa wax ka duwan baa inoo soo socdo waa kuwan وxadثna abubakr بn abi shaybta وبn نmayri وإسxاaq الxandaliy جamيعا can ibni cuyaynata qaala bnu نmayri xadaثna sufyaan بn cuyayna bal imankana eeg sanadkii imaka kan inoogu xigay mee miduu ka horreeyey abubakr ibn abi shaybe iyo camr naaqid iyo zuhayr ibnu xarbi baa dhammaan ibnu cuyeynay ka wada warinayeen imankana waa saddex kale oo sheekhadiisii kaa mida midi waa ku jirayba halkii oo muslim leeyahay oo ibnu cuyeyne xadiisii noo soo socda ka wada warinaya isxaaq alxandalina waa imaamka weynaa isxaaq ibnu rahawey isagaa dee markaa nisbadiisi ay tahay reer bani xandala ama dee waxa weeyaan oo tamiim kaba mid aha baa loo nisbeeya qaala ibnu numayrin ina numayr wuxuu yidhi hadda kollayna yaana idinka qarsoomin ibnu numayrka uu markaas iyo kani maaha waa tiirin awowgii loo nisbeeyey unbuu noqonayaayo waa moxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr ama aabihii cabdullaahi ibnu numayr oo ficlanka ibnu numayrka xaqiiqiga ah kaasi waa sheekhyada muslim buu u sheekh yahaye isagu muslim ma soo gaadhin lamana kulmin waana tan dee kitaabkaba uu isna kuba badan yahay labadoodube haddaba ibnu numayr oo moxamed ibnu cabdilaahiya baa wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan ibnu cuyeyne ujeeddadu wuxuu yar kala farqiyey uun saddexdooduba ibnu cuyeyneha ka wariyeene laakiin ibnu numayr bay siiqadiisa ama lafdigiisa ay ahayd inuu yihi xadaanaa kuwa kale markaa cibaarada may odhan horena siaan usoo sheegnay qaaliban isxaaq isagu xadaanaa maba isticmaaleen can camr bni dinaarin can abi shactaayi ana bna cabaasin ahbarahu oo sufyaan ibnu cuyeyne camr ibnu dinaar buu kaba waramaya abu shacsaana kale laba abu shacso kitaabka aynu kuba soo aragno labaduba fuqaha ahaa ayaaba jira oo laakiin yar kala weynaa uun kani waa ninkii faqiihay jaabir ibnu zayd la odhanayay asxaabtii ibnu cabaasna kaba mid ahaa أبو الشعثابة وحولي أن ابن عباس بن عبد الله بن عباس بأخبره ورمي ووحو ورمي أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي تزوج إنه قورسدي ميمونة ميمونة والحال هو محرم ونتا أنصارنا لا ينكح المحرم وقاعدة قود روحي محرم كاها ما قورسنيو ما قورنيو وحنا ابن عباس حديث كيلي رسولك إلهي maymuune ayuu guursaday isagoo muxrima xadiidkaa hore muslim baa lahaa xadiidkan imanka dambeen haynana bukhaarina waa la wadaagsaday waa xadiidkii horeba ka darajo sarreeya oo muttafaqun calayha ama bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen zaada bnu numeyrin ina numeyr baa wuxuu ziyaadiyey faxadatu bihi zuhriya faqaala eeg kolley macnuhu waa daahire laakiin yar eegta un meelahan dee kolkol damaa'irtan iyobaa kolkol iska yar qarsooni kartay halkuu u laabmayo ibnu numayrku sheegaya waa maxamed ibnu cabdillaahi waa saddexdii sheekheen dee mid kaba mida waana kii lafdiga lahaa xadatanaa sufyaan ibnu cuyeyna haddaba intaa ah ana nabiya sala allahu calayh wasalam tazawaja maymuunata wa huwa muxrim saddexda sheekhba muslim uu ka wada maqlay way wada leeyihin laakiin maxaa jira maxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr baa ziyaado leh aanu isxaaqu ibnu rahaweyh iyo abubakr ibnu abi shayba aanu sheegin ziyaadadna waxay ahayd waaba tan oo faxadatu bihi zuhriya xadatu faacilkeeduna waa sufyaan ibnu cuyeyna oo dee sheekhood ahaa markaa ibnu numayr baa wuxuu ziyaadiyey isagoo sufyaan ka warinaya faxadatu waan waramay bihi xadiidkan ibnu cabaas aan camr ibnu dinaar aan kaba maqlay ayaa waxaan ugu waramay azuhriya zuhri oo dee zuhrina waa sheekhiisa isaguna in badan wax kaba warinaye faqaala wuxuu yihi markaa zuhri eeg sufyaan baa camr ibnu dinaar can abi shacsaa can ibni cabaas muxuu kuba wariyey ana nabiya sala allahu calay wasalam tazawaja maymuunata waa muxrim arrinkii iyo xadiidkan buu u sheegay sheekhiisii zuhri zuhri baa arrin kala sheegay oo wuxuu yidhi faqaala akhbaranii yaziid ibnu lasami yaziid ibn lasam oo isla garanayaan baa ii warramay hore aynan kitaabka ugu soo aragnay waana nin taabiciya alasamkana camr ibnu cubayd waxawey ibnu mucaawiyata ayaaba la ydha bal marka albakaayi laakiin waa nin fiqa ahoo taabiciintii dhexa ka mid aynu hore u soo maray barhkoodna ay sheegteenba inuu waqtigii rasuulka dhashuu ru'yo leeyahy laakiin taasi ma sugna ninkaasaa wuxuu iigu warramay annahu rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh nakaxa inuu guursaday maymuuna walxal huwa xalaalun waxaa le zuhri isagoo le riwaayo kalaama jirta yaziid ibnu asam wuxuu ii sheegay inuu rasuulkii ilaahay guursaday maymuuna isagoo xalaala yaziid waxaa dhi waa taabici dee imanka taabici muu sheegin ciddii uu kaba wariyayo markaa san imanka intan aan haynaa mursal bay noqonaysaa laakiin ciddii uu ka maqlay way noo soo socotaa bal taasna aan hayno وxadثna yaحyى بن yaحyى qاal aخbarana daud بن cabdالرaحman can cmr bni dinaari can jaabir bni zayd bn abi shacsaa waa kan markii imika magaciisiiba uu inoo dhameeyey can ibni cabaasin anahu qaala taزawaja rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay waa guursaday maymunata maymuna wاlxaal wa muxrimu isagoo muxrima ayuu guursaday ibn cabaas baa saayidhi xadana maymunana waa habaryarti oo dee hooyadii umulfadl bint alxaaris bay walaasheed ay tahay xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna yaxya bnu aadam qaala xadaثna jariir bnu xaazimi qaala xadaثna abu fazaarata can yaziida bni اlasami inta kale waa dad aynu soo wada aragnay ninkan abu fasaaro la yidhaha ama kunyadiisu ay tahay ina magaciisa rashid ibnu kaysaan baa la yidhaha alcabsi rashid ibnu kaysaan alcabsi waana nin reer kuufa oo hiqa ah oo taabiciintii raggii ugu dambeeyey ah waa markii ugu dambeeye saxaabaduu soo gaadhay cidda ka muslimna xadiidkanenin buu ku leeyahay lakiin waa nin hiqaaweya xadiidkan buu muslim ku leeyahay wax kale kuma laha waana min sikaari taabiciin ama qolada xaafid kaba cabiro khaamise inay ama dabaqada shanaad uu kaba dhigo can yaziid ibn alasam markii hore zuhri baa inooga soo naqliyay taas yaziid ibn alasam muxuu yihi markaa yaziid xadaatnii maymuunatu bint alxaarisi maymuuna bint alxaaris baa i waranta halkaa hore haddii irsaal uu kuba sugnaa waa kan xadiidkii noo isnaadiyey ciddii uu ka maqlayna isagu waa taabiciya maymuuna oo saaxibat alqisa ii warranto waxay ugu warrantay ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay tazawajaha inuu guursaday walxaalu wa xalaalun isagoo aan muxrim ahayna xalaala uu guursaday qaala yaziid wuxuu yihi isagoo sheegaya dee qowlkiisuna hadduu ibnu cabaas leeyahay muxrim buu ku guursaday isagoo ah qowlkiisna inuu dee ibnu cabaas saxaabi haba ahaadee laakiin qowlkiisna uu xooggiisa leeyo dee ay u siman yihiin maymuuna wa kaanat waxay ahayd maymuuna khaalatii habaryartay bay ahayd iyo khaalat ibni cabaasin oo isaguna haweenka kale oo ay walaalo ahaayeen maymuuna ayaa dhashay yaziid oo isaguna dee waa nin xoogaal ah war u hayay bal wixii dhacay walow iyadu mina uu ka soo noqonayo noogaba soo warramay bal xadiid baabkii horta waa inoo dhammaaday markii hore waxaan soo aragnay xadiidkaa saxiixa muslim ruuxii muxrimka ahaa ma guursanayo waxna ma guurinayo xadiidkana iskhilaaf baan aragnaa maymuuna rasuulka ilaahay muxuu goor markii uu guursaday horta cumrat lqadaa bay ahayd cumrat lqadaa bay ahayd oo taasi hadalkama taagna laakiin maxaa sifadiisu waqtiga aydama muxrim buu ahaa mise ma ahayn ibnu cabaas wuxuu leeyahay muxrim buu ahaa maymuunana waa tan xadiidkan dee yaziid iyadu kaba warinaye ay kuba sugnayd oo xadiidkeedii inuu xalaal yahay bal markaa xadiidka hore maym ibnu cabaas ee muxrim bu ah waa xadiid bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen riwaayada hore cuhmaan aan soo sheegayna waa xadiid muslim riwaayadan dambe mus ay leedahay maymuuna ee anoo xalaal ama xalaal buu ahaa markaa uu guursadayna iyadna muslimun baale bukhaari muu warin markaa waxaan aragnaa meeshii tacaarud baa meeshii jira horta bal intaynaan suurada kala gaadhin rasuulka ilaahay markaa uu guursaday ma muxrim buu ahaa mise ma ahayn waxaana jirta markaysan oo kale tacaarudee riwaayaad dhexdooda uu dhaco waxa ugu horeeya lagu dhaqaaqaa waxa ay tahay dee horta marka ugu horeeya wax kale ay tahay inaan la eegin waa aljamc bayn ariwaayaati ama bayna ariwaayateyn imaamkan in la jamciyo la isu geeyo taas waa mid haddii jamcina uu suurtogeli waayo waxa meesha imanaya waa tarjiix lakala raajax yeelo dee waana waaqaco keliyo ima kanaa naasikhiya kanaa mansuukha maaho laba arrimood ma kala aha waa waaqaco keliyo iyada baab naskina maba jiro ee waa tarjiix labadii riwaayo si tii raajaxad ahayd loogu camal falo marka aan tarjiixaasi inoo dhaco ayaa markaa xadiidkii de bal matalan taas baa de xadiidkii kale ka horreeyeyna uu meesha imanaya ee muslim lahaay bal halkan markaa xagga jamcinta haddaan kuba horeyno culimadu labadan xaalo ee muxrim buu ahaa iyo muxrim maanu ahayn barhkood baa way jamciyeen oo waa dee ta'wiil xadiidka ibnu cabaas ay awileen oo dee wej bay kuba jamciyeen siay kuba jamciyeen waxay leeyihin dee iyadoo luqadana wax lagu yaqaano ay tahay ruuxu hadduu ku sugan yahay xurmo ama xurmo uu ku sugan yahay aanay dee bannaanayn in lagu tacadiyo ama la intihaakiya waa laga cabiraa muxrim inuu yahay waa lagaba cabiraa marka ruuxii bil bilahan xurmada le sida bishadan ku jirno oo dulqacda waqtigaasna dulqacday hayd waqtiga arrintani dhacday cumratulqadaa ay dhacdee ama bilihii xurmada lahaa mid kamida ruuxii kuba sugnaa luqadii waxaa ansaxaysa in laga cabiro dee muxrim inuu yahay matalan bayd baa jiro kolay uu markaas dee halkan shadri uu soo dhiganayn markuu awjuhdan sheegayo iyo waxyaalahan oo matalan ay dee meelahana soo qaataan adu waa shadri baydba qataluu bnu cafaan alkhaliifata muxriman waa cuhmaan ibnu cafaan oo khaliifada ahaa waxay dileen isagoo muxrima dee madiinana waa joogay ma soo xajin waqtiga ma cumraysanayn wuxuu ka cabiray shaacirkaasi isagoo muxrimo waxay ku fasireen laba macne dee muxrim buu ahaayo fii beledin xaraam buu ku sugnaa waayo madiino xaram weeye ama muxrim buu ahaayo fii shahrin xaraam ayuu kuba sugnaayo dulxijo ayaa la dilay markaa taas buu ahaa haddaba ibnu cabaas xadiidkiisii wuxuu ahaa rasuulka ilaahay isagoo muxrima isagoo dee waxa weeyaan matalan fi lxaramba xaramkii maki ama joogay amase fii shahrin xaraam marka taa haddii la yidhaaho dee xalaal buu ahaa iyo iyadii isma anfiyeyso bal taasi waa weji ayaa wujuuda bal matalan ay shaareen arrin kalena way jirtaayo inuu xaj dhexdii kuba soo maray iyadoo caaisho hadalkeedna aan soo maray iyo deentii inuu ibnu cabaas qabay hadduu ruuxu hadyi uu imika hadyigiisii calaamadii lagu garanayo hadiga waa taqliidkii iyo ishcaarkii uu laba yimaado oo isagoon isagu xajin isagoon cumraysan uu diro hadyigiisii oo calaamadii hadyinimadana laguma sameeyo inuu ilaa hadyigii la gowracayo ee muxrim uu noqonayo taasoo kale rasuulka ilahina hadyi waa watay oo maalinta hadigiisii dee madi wuxuu ka soo kaxeeyey dulxulayfa isagoo ishcaarkii iyo taqliidkii kuba soo sameeyey cumratulqadaa bay ahayd bal markaa taasna bal waa wej kaleo haddii aan umuurahaan idhaahno meeshii ishkaal ma jiro xalaal bay ahaayeen haddii ayaan idhaahno xalaal bay ahaayeen xadiidkii hore ina almuxrima laa yankixu walaa yunkixu wax caaribaya ma jiro waana say dee jamaahiir alculamaa ay tagaan kolley dee xanafiyadiiyabaa qowlkoodu kaba dawan yahay bal maalan oo ruuxii muxrimka ahaa dee isagu uma banaanayn taasi bal haddaba haddaynaan taa odhan de waxay noqonaysaa muxrim buu ahaa rasuulkii ilaahay markii waxa weeyaan guursaday iyo xalaal buu ahaa oo haddii weliba muxrimna ay raajax noqoto xadiidkii kaleynu soo maray ee xadiidkaa kaba hor imanayo iskaba hor imanayaan taas baa u baahan tarjiix oo kale waxaana iskaba jirtaa dee markaynu eegno wej waxyaalahay kolkolku wax ku kala raajaxa yeelaan waxaa kaa mida hadduu xadiidka bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen oo kale kii bukhaari keligii wariyey ama muslim keligii wariyey ama aan cid aan iyaga ahayn ay warisay ee la saxiix yeelay dee xadiidkan itifaaqan qabuulkiisii dee bal masalan ay isku waafaqeen labadii sheekh waa ayaa wuxuu keenayaa miise iyo xoog buu u keenayaa isagaa la horreysiinaya bal taasba weeye waa mid laakiin taa horta waxaan leenahay walow taasi ay marka loo baahda ay timaado kolkolba had iyo goor iyadu wax maaha mutarid dib baan u sheegi doonaa bal waxa weeye xadiidkan markaynu eegno walow uu derajada adag leeyahay culimadu waxay raajax yeeleen xadiidkan maymuuna inuu xalaal ahaa bay raajax yeeleen awjuubay ku raajax yeelaan mid weeyaane maymuuna iyadaa ka warantay imaka halkan sheegtay oo waxay tidhi xalaal buu ahaa rasuulkii ilaahay iyadaana saaxibata alqisa ah kolley kutubtan usuulkana waxaa kuba sugan markay halkan tacaarudkiiyo tarjiix hadlayaan haddii xaalo iskhilaaf kuba yimaado oo cidda warinaysaa maya isku khilaaftay mid ahaani saaxiba uu yahay saaxiba alqisa waaqicada ruuxii saaxibkeeda ahaa ka kalena aanu saaxibka ahayn ruuxan isagaa dee waxaan ka og ugaga xogaadhsan saaxib alqisa la horreysiinaya maymuuna markaa iyadaa saaxibat alqisa waa talle xalaal banaa bal markaa ibnu cabbaas maba qaan gaadhin isaga ibnu cabbaas satanu kaba warramay hadalkiisina ixtimaalaadka aan sheegnaa kuba imanaya markaa walow labada xadiid midna muttafaqun caleyhi midna muslim wariyey dee saaxibat alqisa oo kaga xogaadhsan ayaa laga horreysiinaya taasi waa mid waxaa kaloo jirta xadiid labaad oo tirmidiya ay wariyeen ibnu khuseyme iyo ibnu xibbaan oo abu raafic mawla rasuulillaahi sala allahu calay wasalam lagaba wariyo isaguna uu wuxuu sheegay rasuulka ilaahay markaa uu maymuuno guursaday inuu xalaal ahaa waxaan u raaciyey wa kuntu safiira baynahuma ninkii rasuulka ilaahay diray ee ula soo hadlay markii dambe cabbaasaba tawaliya caqdigii ayuu ahaa anaa udhexeeyey buu ihi safiirkii udhexeeyey baawan ahaa isaguna markaa maxay tahay arrin kale oo usuulka kuba sugan markay baabkaa kaba hadlayaan oo ah haddii dee sanoo kale iskhilaaf markuu yimaado haddii ciddan waxaan iskuba khilaaftay midkood wuxuu yahay almubaashir lilamr amarkii isagaa la baashiray wixii waa dhex galay oo isagaa la baashiray midna waa ruux ajnabi kaba ahaa kii mubaashirka ahaabaa warkiisa ama khabarkiisa la horreysiiya tanna aburaafic markaynu eegno isagaa safiirkii u dhexeeyey ahaayo isagaaba mubaashira marka taasna maxay keenaysaa in adigu bal matalan dee taas la raajax yeelo inuu rasuulka ilaahay xalaal haddee saciid ibnu musayibina waxay kuba tegeen ibnu cabbaas halkan duhul kaba dhacay inay tahay bal waxaan leenahay haddaynaan awjuudaa horeen sheegaya laguma jamcin walow xadiidkani martaba ahaan uu ka horeeyo kan kale umuuraha kale ee tarjiixa keenaysa awjuhdii markay akhbaarta ama ay tacaarudo lagu kala horreysiin jiray ah dee awjuuda ayaan ku horreysiinaynaayo meeshii waxa ay tahay inuu rasuulka ilaahay isagoo xalaala guursaday weliba waxaa kaloo raajax yeelaya iyadoo labadan khabardee iscaarideen haddii la kala raajax yeeli kari waayo inay labadoodiiba laga wada tagay noqono daliil kaloo khaarijiya la doondoono daliilkii kale khaarijigaan helaynayna waa xadiidkan cuhmaan oo weliba ah taqciidu qaacida qaacido guud baa rasuulka ilaahay sheegaya kani waa xaalo khaasa ixtimaala ay kuba imanayaan oo kolkol dee ixtimaala ay kuba imanayaan oo laa yankixu lmuxrim muxrimku si guud maba guursanayo mana guurinayo kaas baa isaguna tan isagu raajax yeelayo haddii xataa labada layslaba rido dee xadiidkaa kalea jirta arrin kalena way jirtaayo haddii xataa xadiidkan bal imika riwaayada ibnu cabaas aan qaadano iyo riwaayadii dee bal maalan cuhmaan oo kale waxaa meeshii soo baxaysa mid waa ficilkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh midna waa qowlkiisii qowlkuna isagu uu gudbaayo dadkii kale u gudbaya cumuumna waa leeyahy tanna ficilkii waaba kan marka haddii qowl iyo ficilsan oo kale ay isu tacaarudaan waxaaba dhacdo markaa qowlkii ixtimaal ama ficilkii ixtimaalaad baa ku imanaya in rasuulka ilahi inuu khasaaistiisa yihi barhna way kuma tegeen oo bal matalan isagii wuxuu ixtimaalaya khusuusiyo laakiin qowlku waa dee qaacidadaa guud ee uu sheegaye dadkii shamlinayo oo bal matalan ficilkiisan ixtimaalaadkani ay kuma imanayaan qowlkiisii cumuumka lahaayee dadka kala gaadhayay ma caaridayo qowlkaa la horreysiinaya laga horreysiiyaa ficilka waayo inay khusuusiyo ixtimaalaya khusuusiyana waa lagaba dhigi karaa bal umuuraha aan soo sheegay ayaa wuxuu keenayaan inaan idhaahno rasuulka ilaahi isagoo xalaalu guursaday ruuxii muxrimkaana ma guursan karo kol haddii uu waxa weeye uu muxrim yahay cidna ma guurinayo bal taa weyn meesha hadalka yar ee imanaya lahawa yar dhabaysiinaya waxa weeyo kol haddii kutubta mustalaxa aan kuba arkaynay markay saxiixa qaybinayaan inay maraatib toddoba ka dhigaan kii bukhaari iyo muslim wariyeen bay dabaqada koobaad kaba dhigaan haddana kii bukhaari wariyey muslim shardigoodii labadoodaba shardiga bukhaari shardiga muslim kii toddobaadna waxay ka dhigaan wixii nin imaame oo muctabari uu saxiix yeelay mucaaridna ka nabadgalay waxaanay tahay xadiid kol hadduu saxiixiya waa lagu wada camal falayaaye faa'iidada taqsiimka iyo tartiibtaasi waxay tahay haddii tacaarud yimaado ayaa sidaa loo kala horreysiiyaa waxaa meesha imanaysa dee xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen maxaa loo horreysiin waayo kan muslim imika loo horreysiiye laakiin waxaa jirta uun marka la leeyahay kitaabka ama bukhaari iyo muslim wixii ay wariyeen wuu ka raajaxsan yahay wixii dee midkood keligii wariyey ama axaadiidta bukhaari wariyey way ka raajaxsan tahay axaadiidta muslim waa si guud baa lagaba hadlayaaye laakiin maaha xadiid xadiid waxaa dhici karta xadiid aanay labadooduba warin oo dhici karta duruqdiisu ay badan tahay inuu xadiid fardigay leeyihin oo isku waafaqeen laga horreysiiyo oo waxyaalo kaloo isaga xoogeynaya wato suu suyuuday alfiyadiisa lahaa warubama markuu meelaha ka soo hadlay dabadeedba warubama yacridu lilmafuuqi ma yajcaluhu raajixan yajcaluhu musaawiyan aw raajixan ma warubama yacridu lilmafuuqi ma yajcaluhu musaawiyan aw rajixan oo waxaa dhici karta inuu ku yimaado kii laga sarreeyey wax ka dhigaya inuu la sinaado kii ka sarreeyey la marta amase lagaba horreysiiyo tanna waa saas oo kale oo dee umuuraha murajaxaadka kala duwan ayaaba meeshii yimi taasaa keentay kii markaa martaba ahaan hooseeyey in laga horreysiiyo kii kale bal kale khulaasada waxa weeye ruuxii muxrimka ahaa ma guursanayo cidna ma guurinayo arrinka rasuulkuna ama dee xalaal baabu ahaa haddii taas aynu odhan weynana dee khusuusiyaadkiisi baa lagu xambaarayaa qowlkiisan almutacadi ficilkiisa gaarka ihi isagun baa lagu goyni yeelayaayo dee matalan lagama horreysiinayo qowlkaa la horreysiinaya qowl iyo ficil hadday ay kulmaana oo bal matalan murajaxaadka kala duwan ayaa meeshii jira baabu taxriimi alkhidbati calaa khidbati akhiihi xataa yaadana aw yatruka adaakani baabu taxriimi bayaani taxriimi alkhidbati doonid xaaraamnibadkeed baabkii weeye calaa khidbati akhiihi walaalkii doonitaankiisii uu ka kor doono bimacnaa ruux walaalkii ah oo muslima ayaa dee usoo geed fadhiistay gabadha ma ehelkeedii weydiistay lama diidin looma fasixin bal matalan inuu isaguna haddana uun ka kor doono oo isagu ehelkeedii weydiista ama ciddii walaayadeeda lahayd taas xaaraamnimadka ayay xaaraam tahay xataa ya-dana ilaa uu kii markaa ka horreeyey uu u fasaxayo oo dee uu kaba jeestay weeye markaas aw yatruka amase khidbadiiba uu faraa ka qaadaya yaanu isagaba u idmin uga diidayaan bal markaa ilaa taasi ay dhacayso bal taxriimkii khidbadaas wey lafdiga alkhidbana dee way nagu soo noqnoqon doontaaye markan iyada ay ficilka tahay khadaba yakhdubo hadday tahay tan mawcidada iyo waanada khadaba yakhdubu iyo hadday tahay tan imika doonitaanka oo labadaba ficilku dee waa kaa facalo baabkeeda yafculna uu kuba yimaadaa khadaba yakhduba laakiin tan hadalka iyo khudbada la aqriyayo waxaas iyada alkhudba la odhanaya tan doonitaanka markay noqoto xaggan nikaaxana alkhidba ayay iyadu noqotaa hadaa la kasriyaa waana farqiga udhexeeya laakiin ficilka waxba uma dhexeeyaan maadiyo mudaaricda haddaba bab وxadثna qتaybة بن سacيidi qال xadثna layث بن xa وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لا يبيعيان إيبن بعضكم بركين على بيع بعض بر إيبكود كركيان وحكود الإيبن يكون دل إيبسن وإسلا حكم ولا يخطبيان دونين وبعضكم بركين على خطبة بعض وبركين ودي روحك لو مسلم ولالكيه oo dee waxa weeyaan cid bal maalan dee doonay yaanu ka kor doonin وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطاني قال زهير زهير وحيد حدثنا يحيى عن عبيد الله وأن عبيد الله بن عمر بن حفص أخبرني نافع قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل منك يانو إيبنين منك هو مثال هو النوى لمن calaa biici akhiihi walaalkii iibkiisa korkii walaa yakhub yaanu doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii khidbadiisa iyo doonitaankiisa korke ilaa an ya'dana lahu inuu isagu u fasaxo mooyaane وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله بهذا الإسناد وحدثني أبو ك... بهذا الإسناد وحلي آج عبيد الله أنت كدم بيس محايد وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنت سويان وحدثني أبو كامل الجحدري وفضل بن حسين قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع حماد هو إن زيد أيوب ما كان نافع كورنية لكن عبيد الله بن أيوب صاقلي بهذا الإسناد إسناد كنا والنافع عن ابن عمر تصبها عبيد الله يدركم كباب مقيم فالأحاديث إنه صعتانا هرت إسلام ولا مدوية حديث كان هي حديث ضبين وضبيسة tayada inoogu sugani waxa weeye kollay bidi waa ruuxii muslimka ahaa ruux kaloo muslima oo wax iibiyey inuu ka dul iibiyo taas baabkeeda inoogu imanoo beec waa inoo dambeeya najshi iyo waxyaalo kaloo beec ku tacalluqsan oo axaadiisooda aynoo iman doonaana waa jiraaye laakiin waxa weeyaanuun bal iyadoo laba ruux ay dee wax isku waafaqeen oy islaba meel dhigeen oo wax kala iibsanayaan haddii mid kale uu yimaado idhaaho maya ana intaa in kaa badan ka badan kaa siisanayoo kale haddii xataa iibka dhacayna idhaa iskaba fasaqo wixii isaga celi aniga ama waxaagii ka qaada anaa in ka badan kaa maalan ama dee kaaga iibinaya ama iyadoo dee muwaafaqadoodii iyo muwaraawadoodoodii ay jirto uu ka dulbaayaco sidaa lafaadaha inooguba imanaysaa iyada taas waa nahyigan baa ku yimi nahyiguna waa litaxriim ma banaano weeye waana inoo iman doontaa kolleyna arrintan albeyc cala albeyc iyo alkhidba cala alkhidba iyo asawm cala asawm iyo najshi iyo waxyaalahaas oo dhami dee shareecadeennu kolley waa taa uu ilaahay inoogu soo dejiyey ee limaslaxati alfardi waaljamaaca ama almujtamac waa inaga maslaxadeenna fardi hadday tahay shaksi ahaan iyo mujtamac ahaanba taasna markaa maxay keenaysaa wax kasta oo keenaya cadaawa meeshii inay timaado in laysnaco in la kala fogaado laysu calool xumaado shareecadu way mancinaysaa umuurahan oo dhanna waa si walaalnimadii loo ilaaliyo bal dee xadiis baaba axadkiin waa ka kale walaalkii wixii walaalnimada dhaawacay oo dhan shareecadu waa taa mancinaysa marka arrinkaasoo dhamna muxuu yahay waa si mawadadii iyo ulfadii iyo maxabadii ay qaa'im bayna almuslimiin u noqotay ee jacaylkoodii ay ahayd dee mu'minku waa akhulmu'minba waxalla wixii ukhuwada dhaawacayeyna shareecadii waa taa mancinaysa marka umuurahan oo dhammina ukhuwadii islaamnimo iyo dee ti ayay dhaawacaysaa diidaysaa iyo ti nasab mid kastaba dee waa wax waxyeelaya dhaawacaya shareecadna wixii jaanibkaas oo dhan ee taas waxyeelaya iyada keenaya baqdo iyo shaxno ama caloolxumo iyo cadaawo shareecadu way mancaysaa umuurahana waa taas oo dhan haddaba bal maalan taa haddaad idankii jiran waata dee ummadduna way ku ijmaacsan yihiinba haddii bal khaadibkii wax doonay ee cid weydiisay ciddii uu weliga kaba ahaa la yeelo inay khidba dhacdo haddii xataa aan laba yeelin laakiin uu rajaynayo oo kale dee kol haddaanu isagu ka jeedsan ama aan la diidin hadduu og yahay inuu bal maalan khidba la yimaado iyada taas maaho iyadoo halkan qole ay usoo fadhiisatay dee gabadh inuu qolo kalena ay dhinac kale ka soo fadhiisato oy tiraa waan doonaynaa iyada taasi wax bannaan ma aha beec calalbeec iyo umuuraha kale waa wax inoo dambeeya sharaxoodii ziyaadadii waa inoo dambaysaa أحاديثنا وإنه يرسعنسا وحدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر أبو عمر كان مركب أبوي قال وحد الزهير حدثنا سفيان بن عيينة قالبا صدح الشيخ عوين وصل مغنقتي انت صدح شيخ السراعي ayuu midkood gaar ahaan ula baxaya macnaa lafdiga iyo siyaaquu leeyahy iyo cibaarada imaka markaa zuhayr isagu muxuu ka cabiray xadaanaa sufyaan kuwa kale cibaaradoodii taasi maaha laakiin xadiidka way wada leeyihin can zuhriyi can saciidin saciidna waa saciid ibn lmusayib wuxuu ka warinaya abu hurayra oo dee ina abu hurayrana waaba qabay ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay nahaa waa nahiyey an yabiica inuu iibiyo xaadiru nin reer magaali libaadin nin reer miyo wuxuu iibiyo nin reer miyo alaabteeno sida sicirkii maantaba waxaad ku hesho iskama siiso dee nin reer miy reer magaali inuu dhex galu yidhaa mee wixaana ku iibinaya dhigoo wax ka badan baan kuugu iibinaya saasoo kale taas waa nahiyey rasuulkii ilaahay waana inoo iman doonta insha allahu tacala inta axaadiid kaba badan baa beec inooguma iman doona laakiin bal suuradii guud baa taasa aw yatanaajashu waxaa kaloo rasuulkii ilaahay nahiyey inay wax isku haweeyaan ama isku fallisaanba maalan najshigu wuxuu noqonayaa ama najash haddii jiimta la fadxiyana malaa luqada saa way soo naqliyeen laba ruux baaba wax dee iskala iibsanaya ama isbaayacaya oo kale midkood ba halkan soo gelayo aan dee raqba lahayn oon doonayn inuu wax iibsado doonayo ninka kale inuu ku keliyo ayaaba odhanaya may intaa in ka badan baan kaa siistay adhow waa si uu ruuxina ama ficil u qaado isagna wixii uu kordhiyo oo kale najshina asalka hore dee isaaratu zayd oo kale yabal waa ugaadha kicinteeda ruuxiibuu kicinaya raqbadiisii ama ficilkiisiibuu kicinaya si wixii sare uguma qaado bal taas rasuulkii ilaahay waa nahiyey bal waxaan aw yakhduba ama inuu doono alrajulu ninku calaa khidbati akhiihi walaalkii khidbadiisa korkeed aw yabiica uu iibiyo calaa beyci akhiihi dee inuu iibsado walaalkii ka dul iibsado iyo inuu markaa iibiyo walaalkii iibkiisa korkiiyo inuu ku dul baayaco inta oo dhammiba nahyigu ama alfaadu way inooguma yimaadeen horta beeca iyo soomka way inoogu yimaadeen inta kalena waa la xukum walaa tasali ma weydiisanayso yaani weydiisani maya almar'atu haweenaydu laa naahiye haddaan kaba dhigno dalaaqa ukhtihaa walaasheed ee islaamnimo ugu walaala furitaankeeda uu furo yaani weydiisan xalataynu tan soo maray laba in suurana way imanayaan naag baaba uu doonayaa nin uu la hadlayo inuu guursado dee mid kalena waa qaba inay tiraa horta naagtaada fur si aan kuuba go adigu adigu aan markaa dee taa u yeelo ood ii guursatid waa si ay wixii taasi hellayda iyado ay uba qaadato xataa labadii la wada qabay hadday midkood tidhahdo dee ta kala fur oo kale ay ku xambaartay inuu furo iyaduna waxa weeye labada suuraba way meeshii way imanayaani walaa tas'al ilmar'atu haweeneedu yaanay weydiisan dalaaqa ukhtiha walaasheedii islaamnimo ugu walaal ahayd dalaaqeediiyo furitaankeed maxay waxa weeyaan inuu furo maxay u weydiisanaysaa litaktafi'a si ay u gembido oo maa fii inaa'ihaa taa kale ee ay leedahay fur weelkeeda wixii ku sugnaa oo kafa'tu linaa'a xalay tabawataan soo sheegay macnaa waan foororiyey weeye si wixii ku dhexdiisa ku jiray loo daadiyo macnaa wixii iyadu ay taasi helaysay ee masruuf ahayd ee mucaasharo ahayd iyo wax kale xaggiisa ka helaysay ayay doonaysaa ina iyadu ay la gooni noqoto ama iyadu ay qaadato taas litagtafiya maa fii inaahiha aw maa fii saxfatiha ama xidhadeeda wixii ku sugnaa si ay usoo ay u gembido iyadu la wareegto iyaduba taas yaani yeelin waa saynu xalayba soo maray fa ina lahaa man qudira laha wixii kolba ilahay uqadarin ba helaysaa wax kale oon loo qorin ma helayse e waxa weeyaan hadday iyadu taa dooni ku gelaysana ha ku guursato haddii kale yaan tan laba imanin saada camru fi riwaayatihi camr eeg waa camr xadiidka markan waa camrun inaaqid camr ibn moxamed ibn bukayr sheekhadii muslim mid kaba mida riwaayadiisa muxuu ziyaadiyey walaa yasumi arajulu calaa sawmi akhiihi yaanu ninku isagu baayicin oo waa ruux kaloo walaalkiia oo wixii baayacaya yaanu ka kor baayicin ha sugo intay ama kala iibsanayaan ama kala tegayaan de hadday kala iibsadeenna meeshii isaga meelba ugama banaana hadday ku kala tagaanna markaa isagii way u banaan tahay ee laakiin yaanu ka kor baayicin kolley tani way malaa inoo yar dambaysaa masaladna waa wixii beec baa jirta beec almusaayada ay kaba cabiraan culimadu ama baabba u dhigta dee kutubta axaadiista barkood beyc ama ay kaba cabiraan albeyc fii man yaziid oo kale waa isagoo ruuxu waxbuu dee wadaa markaasaa marka dee waxbaa la yidhi intaasaa lagaasiisu odhanaya yaa ii kordhinaya yaa ii ziyaadinaya marka arrintu hadday tahay oo uu doonayo isagu kolba kii u badiya inuu kuma iibiyo iyada taas oo kale ee ruux kale hadduu idhaa meye markuu kii hore markuu sheegay intaasaa kaa siinayo idhaha yaa yaa kordhinaya dibka la yidhaha ana intaa kordhiyey isagoona ibna jishigaynu soo marray ahayn taasi iyadu way ka baxsanaanaysaa kolley masalada kitaab albicna maba joogno war rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa nin kaba dhacday iyadoo maalinin dee su-aal buu laba yimi kolleyna dee shareecadeenu su-aashiiyo ninkii shaqaysan karaya wax qabsan karaya waxyaalahaas ee dariiq maaha inuu xoog kaba dhigto mee wuxuu ku xoogsado barye oo kaba dhigto nin baa kii buu ihi wuxuu weydiiyey aqalkiisa inay waxyaalaan oo wuxuu sheegtay maro aad aad bay isaga liidatay oo malaa kolkol dee karbaashoo kalaba ahayd taas ay badhnahu wadaan badhna ay gugladaan iyo weel keliyo ay wax ku cabaan inay weelkii u yaallo gurigiisa xaasna waa leeyahy iken buu labadii oo labadoodiibuu u bandhigay uhi yaa iibsanayo nin baa yidhi waxaan ku qaatay waxaa dirham baan kuma qaatay uhi yaa kordhinaya nin baa yidhi labaan ku qaatay ninkiibuu kaba iibiyo ninkii buu yidhi bal midna raashin reerkii usii midna iken buu yidhi qaduum ama gudin oo kaleo isagaaba u daabayo deetu yidhi waa kaasi qaado xabayso oo shan iyo toban cisho yaanan ku arkin deetaa shan iyo tobanka cisho dabadeed isagoo wax helay reerkii wax kale u dhigay isagii wax helay ayuu la yimi u yihi taasaa dee kaaga roon adigoo yimaadday iyadoo baryadu wejigaaga khaduush kuma taami waxaan uga jeedaa rasuulka ilaahi markiina yidhi intaasaan si uhi meeyaa kordhinaya ninkii kaleu kaba iibiyey marka taa waxay dhahaan dhicu musaayada ama fii man yaziido inta badan qanaamtiya bay kaba dhici jirtay taasi waa baab kale laakiin markaan intaa ahayn ayay tayaanu ka korbaayicin وxdثnي xrmلة بن yaحyى qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاaب qال xdثnي سعيد بن المصيب أن أbا هريرةa qاaل qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم lاa تناaجشhوا waxay isku haweynina ohba وlaa yبic المarءu ruuxu yaanu iibin calىa beyc akخhii walaalkii iibkiisa korkii walaa yabic yaanu iibinin xaadirin ku reer magaalin libaadin dilaal yaanu u noqon bal taasna ambeec lama sugne dee kale culimadu dawaabid iyo quyuud bay ay ku yar kordhiyaane bal kii reer miyiga ahaa ee ama meel kaleba wax ka keenay doonaya sicirka maalintaa uu ku helo iyo suuqa wuxuu kaba helo inuu iibsado cid kale yaanu soo tadakhulin oo aanay odhan mayn anaa wax ka badan kugu iibinaya keen iyo waxyaalahaas walaa yabic xaadirin libaadin walaa yakhdub ilmar-u ruuxu yaanu doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii khidbadiisa korkii walaa tas'al ilmaratu dalaaqa alukhraa litaktafi'a maa fii inaayiha waa alfaadiyaan soo maray waxadaثana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثana cabdullah cala xa waxadaثanii moxamed bn raafici qaala xadaثana cabdurazaq jamiica can macmarin can zuhriyi bihada isnad jamiican wuxuu u wadaa uun waa cabdurazaq iyo cabdulacla ayaa labadooduba macmar ibnu raashid bay xadiidka ka wariyeen can zuhriyi bi hada isnaadi isnaad zuhrina muxuu lahaa dee waa ibnu shihaabkii ina zuhriguye waa can saciid can abi hurayrata milahu xadiidkii horena mid laba mida hayra ana fii xadiidi macmarin laakiin riwaayada macmar waxaa ku sugnayd walaa yazid irajulu calaa beyci akhiihi ujeedadu waa najshigii baabuu noqon yaanu ziyaadinno axadkiin ruuxii walaalkii ah beeciisa korkii oo isagoo dee isbaayaceen ama waxyaala ay islaba meel dhigeen u yidhama intaas anaa ziyaadinaya iyadoon beecuna beecaas musaayadada ahayn xadaثna yaxya بn ayuba وqtaybaة bn xujri جamيعا can ismaaciil bni jacfari qala bn ayuba xadaثna ismaaciilu qaal akhbarani calaau can abihi calaa bn cabdالرaحmaan bni yacqub weeye horeynu kitaabka ugu soo arinay bal nuskaa jirta axaadiiseed oo calaa can abihi can abi hurayrata nuska saasa can abihi can abi hurayrata ana rasuul اllahi slى اllah عalيه wasalam qaala laa yasum اlmuslimu calى sawmi akhiihi walaa yakhdb calى khidbatihi وxadaثnي أحmed بن إbrاhيm الdwrqي qال xadaثna cbdالصmd qal xadaثna شhucbة can الclاء وshayli can abihima can abi hurayraةa can النabiy slى الlه عlيه وsلم waa xadiidkii hore un lakiin maxaa meeshii yimi shucba ayuu ka wada warinayaa calاa iyo shayl calاa waa taan ihi waa calاa بn cabdالرaحmaan ibn yacqub weeye mowlى اxurqa shaylna waa shayl بn abi صاlح abu saalix iyo yacquub bn cabdiraxmaan labaduba abu hurayra xadiidka ka wada wariyaan markaa taasi laba aabay kala leeyihiinoo labanoo walaala-a maaha calaana waa calaa bnu cabdiraxmaan ibni yacquub suhaylna waa suhayl ibn abi saalix oo de waa dakwaan ama asamaan ayaa u aabbaa laakiin markaa maxaa dhacday halkan can abiihima nusqooyinkii muslimna san baa wada dhacday waxaa lagama fahmaya daahirku noqonaya inay aabbo keliya wada leeyihiin oo aabbahood bay labadoodu kaba wariyeen labada aabbana isku mid maaha oo dee waxay ahaan lahayd sawaabka in la yidhaha can abawayhimaa can abawayhimaa waa labadoodii aabbo midna yacquub ama de waxa weeyaan calaa ibn cabdiraxmaan ibn yacquub cabdiraxmaan ibn yacquub abu saalix saasaa laakiin islan baa nusqooyinkii muslim dhacday markaa sheekhu wuxuu ka soo naqlinaya qaadigii iyo keyrkiiba iyadoo la meesha aan la tawjiihinayo si loo tasxiixiyo waxaa suurtagalaya inay arrinta aan aqrino can abayhima oo halkan can abihima ee mufrada abayhima waxaana jirta asmaa lkhamsa kollay dee saddex luqa yimid luqa waa tan badan ee xuruufta la icraabo markay marfuuca yiin nawowi ay raacdo abuuka oo kale marka ay mansuubka yiinna alifta ay raacdo marka ay majruurka yiinna ya-du raacdo taasi waa iyadoo xuruuftii dee markii la icraabiya waanad luqadii badnayd luqaa jirta ay luqat alqasri ay yidhaahaanoo in loola isticmaalo si ismi maqsuuro oo kale aba un fii kulli axwaal ina abaha wa aba abaha qad balaqa fi lmajlis ee beytkaas oo kale waa luqadii qasriga luqo kaloo yidhaahaan luqatu naqs ayaa jirta oo ah in la gooyo xuru wixii raacaya oo dhan oo abun oo kale ay noqoto abun iyo taasoo kale ay markaa noqonaysa haddii la tasniyeeyo abun markay noqoto abani in lagu tasniyeeyo ee abani marka la tasniyeyna haddii ay majruur tahay ama ay dee mansuub markaa noqonayso marka ay majruur noqoto ayay deeta noqonaysaa un in halkii aliftii inaba aliftii tasniyeeya ay bedesho waa luqadii naqsiga bal marka haddii taa la yidhaaho waxay noqonaysaa cibaaradii inagoon khada iyo lagaba dhigin in luqada carbeed ee jirta xaggan asmaa lkhamsa in dee lagu tawjiiyo waana tan uu soo naqlinayo in laba yidhaha can abayhima oo ay noqoto dee tasniyatu abun ay noqoto abani imaka calaa luqati man qaala fi tasniyati abi abani sida yadba ay tasniyadeeda yadaani u yidhaaheen waa taasoo waa luqada ay naqsiga yidhahaan midna waa luqat lqasri ba yidhahaan midna luqat naqsi midna waa luqada dee macruufka ee xurufta la icraabo calaa kulli xaalin laba nin bay kala yihiin waa midna abu saalix iyo cabdiraxmaan ibn yacqub baa labadooduba abu hurayra xadiidka ka warinayaan can nabiyi sala allahu caleyh wasalam xa وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna cabdالصmd qال xadثna شhucbaة can الأcmaشh can abi صاalixi waana shayl aabihi halka labadaa aabuu mid ahaa can abi hurayrata can اnabiyi salى اllahu عalيه wasalam ila anahum qaaluu intan dambe waa riwaayaadkan dambe imakaan ahayn ee ruwaadan kala duwane ay wariyeen waxun bay yidhaaheen halkii laa yasum ilmuslim calaa sawmi akhiihi calaa sawmi walaa yakhtub calaa khidbatihi ayaa lafdigooda muxuu noqday laa yasum ilmuslimu calaa sawmi akhiihi wa khidbati akhiihi oo walaa yakhdubtii unbaa meesha kaa noqonaya lakin iyadna waa maqsuudun ujeedadu waa waxaa walaalnimadiibay tani ka hor imanaysaa xumaan iyo calool xumo iyo isnacayb iyo bal matalan way keenaysaa iyo cadaawo ee waxaa iska ilaaliya waxadaثani abu ظaahiri qaal akhbarana cabdالlahi bn wahbi can اlayثi wغayrihi layth iyo غayrkiiba laysin baan ictimaadsanay ibhaan baa jira can yaziid bni abi xabiibi can cabdالرaحmaan bni shumasata waa saytaale koley de aadna waxaa mashhuur u ahayd shimasata in hore usoo aragnay anahu samica cuqbata bna caamirin cala lmimbari yaquulu cuqbat bnu caamir oo dee amiir baabuu ahaaye mimber ku taagan buu maqlay cabdiraxmaan ibnu shimaasata isagoo cuqba leh ina rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam qaala rasuulkii ilaahay baa yidhi almuminu ahu lmumin muuminku waa muuminka walaalkii marka wax alla wixii walaalnimadaa dhaawacayay dee waa inuu ka dhowro oo iska ilaaliyo sidaa daraaddeed falaa yaxilu uma banaana lilmu'mini an yabtaaca inuu ibsado calaa beyci akhiihi walaalkii iibkiisa korkii inuu ka dul iibsado wax walaalkii ka kor iibsado walaa yakhduba calaa khidbati akhiihi xataa yadara ilaa uu kaba tegayo oo ruuxaasi uu faraa kaba qaadayo ama uu fasaxayo allah subxana wa tacala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa